فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan kulan wada tashi ah oo dhex maray maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolkaasi kelimaadkii laga jeediyey kulanka oo sidoo kale lagu dhisay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo raashin u qaybisay dad danyar ah oo ku nool jamaame iyo nawaaxigeeda dadka raashinka la siiyey oo hadlay ayaad dhagaysan doontaan muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah toddobaadkan sii dhammaanaya iyo howlgalladii ay geysatay xarakatu shabaabulmujaahidiin wararka caalamka iyo xubinta caafimaadkana kama marna waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa labiyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriga ah aan ku bilowno barnaamijka wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka waxaan isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad umahadsan tahay maxamed daahir khasaare lixaadle ayaa ka dhashay dagaal beeleedyo mar kale dib uga qarxay deegaano dhowra uu dhaca bariga gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wararka ka imaanaya duleedka degmada goldogub ayaa sheegaya in maanta barqadii ay halkaasi ka bilowdeen dagaallo saacado badan qaatay ku dhowaad labaatan ruux ayaa la soo warinaya inay ku dhinteen dagaaladii maanta oo maleeshiyaadka ay isku adeegsanayeen hubka culus ee lagu rakiba gaadiidka tiknikada loo yaqaano ilaa wareedya ayaana sheegaya in dagaalkii ka qarxay deegaanka miigaagta uu ku faafay ilaa iyo saddex tuulo ciidamo ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaana la sheegay inay dagaaladani ku biidheen iyagoo u kala saftay maleeshiyo beeleedyada dagaalamaya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya ciidamo labada maamul ka tirsan oo jiidda hore kusii qulqulaya shan maalmood ka hor ayay sidan oo kale dagaallo culus uga dhaceen deegaanada kala qeybiya goldogob iyo galinsoor oo mudug ka wada tirsan colaad beeleedyada ayaana aada ugu soo badanaya deegaanadii ay ka jiraan maamulada shisheeyaha ku daaban waxaana sanad walba colaada qabaa'ilka uga dhinta boqolaal ruux waray saacadihii lasoo dhaafay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo oo xasuuqu xuushlimo ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday in ka badan afartan iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen konton iyo laba ruux oo kale waxaana xasuuqyadani intooda badan martigelinayay saacadii tegay deegaanadiiyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegeen waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun toddoba boqol lixdan iyo shan ruux halka ay dhaawaciduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo lix kun afar boqol labaatan iyo sagaal ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuudan ee si arxandarraha u duqeynayaan dadka barakacayaasha ah dowladda ethoobiya oo sheegtay in ciidamadeedu kusoo weydiini doonin dowladda xasan sheekh afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya oo la hadlayay laanta afka maxariga ee b b c da ayaa su-aal la weydiiyey ahayd dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ciidamada ethoobiya aanay atimis ka tirsaneen ayna sifo sharci darraha ku galeen dagaalka ee sideed u aragtaan afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda xabashida ayaana ku jawaabay inaan dowladda soomaaliya ka jirta waxba laga weydiini doonin islamarkaana ay halkaa u joogaan howlo caalami ah oo ay ugu amar qaadanayaan midooda afrika iyo qaramada midoobay sidoo kale wuxuu sheegay inay amnigooda ku ilaashanayaan joogitaankooda goortii ay doonaana ay soo galayaan soomaaliya goortii ay doonaana ka soo baxayaan mas-uulkan xabashiga ayaa intaa ku daray in ciidamadii dhowaan ka gudbay xuduud beynaadka ee gaaray degmada matabaan ay ahaayeen kuwa ku jiray howlo tababar sida uu hadalka u dhigay afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda xabashida ayaana si cad u sheegay in dowladda federaalki ay tahay mid taagdaran aan awood u lahayn inay dowlad u noqoto soomaaliya inteeda kale ciidamadeenu waxay fulinayaan howlo caalami ah iyagoo ka amar qaadanaya midooda afrika iyo qaramada midoobay dowladda soomaaliyana ma maamusho meel ka baxsan madaxtooyada villa soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey xukuumadda adis ababa ayaa ku andooconaysa in ciidamadeeda dullaanka ku jooga soomaaliya ay fulinayaan masaalixda amniga qaranka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya ayaa soo hadal qaaday heshiiskii xaaraanta ee uu maamulkiisa la saxiixday maamulka somalilan wuxuuna sheegay in maalmaha soo socda la dhammaystiri doono heshiiskaas maraykanka oo yahuudda uga digay tallaabo cusub oo ay damacsan tahay sargaalka ugu sareeya ciidamada kala duwan ee maraykanka ayaa si cad u sheegay inuusan maraykanka awood u lahayn inuu caawiyo yuhuudda haddii ay dagaal toosaa la gasho ururka shiiciga ee xisbullah iiraan ayaa dagaalka ku biiri doonto haddii ay aragto in xisbullah ay halis weyn ku jirto xaaladaas oo kalena ma awoodno inaan difaacno israa'iil sidii aan yeelnay bishii abriil sidaa daraaddeed waxaan uga digaynaa israa'iil inay ballaariso baaxadda dagaalka ayuu yidhi sargaalka ugu sareeya ciidamada kala duwan ee maraykanka kumanaan dagaaliyahanoo ka socda kooxda ay iiraan taageerto ee bariga dhexe ayaana diyaar u ah inay tagaan lubnaan si ay ugu biiraan kooxda xisbullah haddii dagaalka ay kula jirto yuhuudda isku bedelo dagaal adag oo toos ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan kooxaha ay iiraan taageerto iyo falanqeeyayaasha taasi oo maraykanka walwal badan ku haysa siyaasiyiinta iyo dadweynaha diidan xukuumadda netanyahu ayaa sare ugu kacay gudaha maamulka yuhuudda ra-iisul wasaarihii hore ee maamulka yahuudda ihuud baaraag ayaa yidhi sida keliya ee lagu soo celin karo dadka laafduubtay ayaa ah in la joojiya dagaalka netanyahun waa ra-iisul wasaare guuldaraystay oo keenay burbur istaraatiiji ah waana in si walba loo bedelaa madaxii hore ee hay-adda sirdoonka yahuudda ee muusaad tamir berdo ayaa isna yidhi netanyahu ma lahan wax istaraatiijiyad ama aragti mustaqbal waxa keliya uu daneeyo waa inuu sii joogaa xukunka netanyahu wuxuu inoo horseeday musiibo guusha uu ka hadlayana waxay la micno tahay inuu lumiyo askar badan shacabku waa inay dariiqadda u soo baxaan oo u sheegaan netanyahu iyo dowladdiisa inay naga fogaadaan wargiiska iyo diicooda xaranood ee laga leeyahay gudaha maamulka yuhuudda wax uu isna sheegay in ehelada askarta lagu dilay dagaalkii toddobadii oktoobar iyo kuwii lagu afduubtay ay dalbadeen in xukuumadda netanyahu meesha laga saaro lana dhiso xukuumad cusub netanyahu ayaana xilligan wajahaya mucaarad iyo dibadbaxyo dhan weliba ah kuwaasoo uga imaanaya dhanka gudaha yuhuudda kooxaa ku dagaalamaya suudaan oo gaajo u adeegsaday hubka dagaalka khubaro ka tirsan qaramada midoobey ayaa arbacadii shalay eed ku eedeeyey dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeya ee suudaan inay gaajada u adeegsanayaan sidii hubka lagu dagaalamo warkan ayaana yimid xilli ay sii xoogeysanayaan degniinada ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta suudaan taasoo ay ku sheegeen inay qarka u saaran tahay inay macluul isku beddesho khubarada warbixintan soo saaray oo si gaara ugu shaqeeya guddiga arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa yidhi ciidamada milatariga suudaan iyo kooxda dacmu sariic labadooduba waxay cuntada u isticmaaleen hub ahaan waxayna gaajo ku dileen dadka rayidka ah baaxadda gaajada iyo barakaca aan ku aragnay suudaan maanta waa wax aan horey looga arag ayay yidhaahdeen khubaradani khubarada ayaa ka digay in macluusha ay hadda aad u soo dhowaatay ka gadaal markii si ulakaca loo hor istaagay cuntooyinkii gargaarka bani aadamnimo si dadka loo gaajeysiiyo in la weeraro ururka bulshada rayidka halka qaar badan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xasuuqa aadanahana la xiray warbixin uu daabacay macadka faalooda arrimaha bulshada ayaana lagu sheegay in laba dhibic shan milyan oo ruux oo ku nool suudaan ay gaajo la ildaran yihiin sargaal sare oo ka tirsan yuhuudda oo lagu dilay jiniin iyo lix iyo toban kale oo la dhaawacay hogaamiyihii kooxda shiishiyahanada ee yuhuudda ayay warar ku sheegayaan in la dilay halka lix iyo toban askrin la dhaawacay kadib iska caabinno ka dhalatay xogugallay sameeyeen ciidamada yuhuudda idaacadda afka yuhuudda ayaana sheegtay in sargaalka sare ee lagu dilay jiniin uu socday si ugu gurmado askar badan oo qarax haleelay miinooyin dhulka lagu aasay ayaa halaagay ciidamada yuhuudda sida laga soo xiganayo kooxda wax iska caabinta reer falastiin dilka askarta yuhuudda ayaana kusoo beegmaya xilli qaar badan oo waalidiinta yuhuudda ay sheegeen in wiilashooda ay kala kulmayaan dhimasho iyo halaagan ka gax badan magaalada khaza xoogaha qaar ayaana tibaaxaya in falastiiniyiinta ay kordhiyeen dagaalka islamarkaana ay tijaabinayaan gantaal cusub falanqeeyayaasha dagaalkuna waxay xuseen in khibrado cusub ay ka barteen dagaalka kooxda muqaawamada taasoo u saamaxday inay dagaalami karaan muddo dheer intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa markaana kusoo dhowaada xalqada toddobaatan iyo sagaalaad ee xubinta caafimaadka waxaa aalaaba xubintan noo soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawo waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano maigreen ama madax xanuunka dhaxalka ah ee qofka kusoo laalaabta bismillaah aada iyo aada u mahadsan tahay Eh, migraine waa is- waa recurrent episode of severe headache associated unilateral with visual or sensory Eh, macnada waxaa waaye cudurkan waa madax xanuun daran oo qofka ku dhaco asagoo wato calaamadiisna ay kamid tahay hal dhinac inuu uga dhaco kaasoo wato qofka inuu indhaha ka arko wax intiisu ku dhicin ka hor sida biriq inay hormarto oo kale wax zigzaag oo kale inay ku horqormaan hilaac oo kale inuu arko ama uu dareemo waxyaala jirkiisa midmidaya ama duraya ama gubaya cudurkan waxaa sababo sida la sheego waa dhaxal waxaa kaloo la sheegaa inay sababto intracranial vasoconstriction inay xididada madaxa lafihiisa dhexmara ama madaxa uu leeyahay inay yaryaraadaan cariiri noqdaan kadibna ay weynaadaan dhiiggana uu ka istaago madaxa xanuunka soo keena calaamadaha lagu garana waxaa kamid a marka matag lalabo abitiid la-aan ee, qofka oo iftiinka dhibsado qofka oo codka dhibsado qofka oo madaxiisa uu noqdo ee, inuu diido ama madax uu wareegto ama madax uu dareemo in miisaanka laga qaaday qofka oo hemibraces ama hal dhinac qofka oo ka noqdo daciif qofkii oo kabaabisa uu iska dareemo jirkiisa cudurkan marka calaamadiis waxaa kamid oo kaleeto intuu soo laalaaban karo waxaa kamid a laba waqti bishii wuu soo noqdaa xanuun baabiyaasha caadin waxba kama taraan ugu badnaan qofka wuxuu hayaa labaatan iyo afar saac markuu seexday kadib baa laga yaabaa qofkaas inuu soo kaco asagoo caafimaad qabo marka waxyaalaha cudurkan lagu garto oo ugu caansan waa in intaas cudurkan marka la rabo marka in la baaro calaamadii aan soo sheegnay waxaa lagu darayaa baaritaan kale e s r-ka c r b lamba banja m r i ct scan inta waa lagu xaqiijiyaa qofka marka hadduu ku dhaco waxaa fiican inuu ka fogaado qaylada iftiinka qol iftiin leh meel dad buuqa inuu ka fogaadaa fiican daawo ahaan isbitaalka dad imaadidoo kaleeto laba siibo dadku ku daaweeyaa daawo waa mid oo ah abortive therapy oo ah xanuunka markaas taagan inay qofka idinka ilaahay ka joojiso midna waa prophylactic oo ah waa daawo soconaysa cudurka kahortag u ah inuusan ku dhicin marka labadaasba isbitaalka way taallaa waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام magaalada saako waxaa lagu soo gabagabeeyey dowro iyo kulan wadatashi ah oo maalmo socday una dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolkaasi kulanka ayaa waxaa lagu dhisay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo ka kooban malaaq biyow axmed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan shucayb yuunis sheekh ibraahim xogayaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanku waxaa kelimad ka soo jeediyey sheekh cali darwiish waariga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe isagoo aad ula dardaarmay odayaasha dhaqanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إخوة الأعزاء ilaahay yaa mahad iskale subxaana wa tacaala allihii inagu kulmiyey makaankan khayrka badan ee aan fadhinno allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waxaa inoo soo socday dowro iyo kulamo wada tashi ah oo maalmo inoo soo socday gebagabadiisii yaan hadda joognaa ilaahay yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala nabadgelyo inoogu dhammeeyey ee dowradii iyo wadatashigeennii khayr iyo wanaag inoogu dhammeeyey wadatashigiiii ee meeshaan ka dhacay ujeedka aan isugu yeernay nuqabada gobolka waxaa weeye in loo dhisa maamul heer gobol ah oo wakiil ka noqda nuqabada guud ee wilaayada jubbada dhexe si guud insha allahu tacaalaa si aad ogtihiin qabaa'ilada deegaanka deggan guud ahaan beelihii gobolka degganaa qof iyo laba cudurdaarte mooye intooda kale goobjoogay u yihiin xubnihii odayaasha ay soo dirsadeen ee inta kalena waxaa wakiilka ah walaalaha iyo odayaasha hadda joogaya wakiilka ah sidaa darteed ee qorshihii aan isugu nimid ahaa in odayaasha loo dhiso maamul ka kooban guddoomiye ee nuqabada gobolka mas-uul ka noqda iyo afhayeen ku hadla magaca gobolka iyo xoghayn guud inaan u samayno saddexdaa xubnood ee aan hadda sheegnay ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku dhawaaqo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si guud wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nuqabadeeda waxaa guddoomiye ka ah ama mas-uul ka ah malaaq biyow malaaq axmed waa guddoomiyaha nuqabada gobolka jubbada dhexe Ee, sidoo kale insha allahu tacaala afhayeenka ee, nuqabada gobolka jubbada dhexe waxaa ah insha allahu tacaala suldaan cabdiraxmaan cali cabdi waa afhayeenka nuqabada gobolka jubbada dhexe xoghayaha waxaa weeye suldaan shucayb yunis sheekh ibraahim ayaa isaguna xoghayaha guud saddexdaa xubnood insha allahu tacaala waa xubnaha tooska ah ee aan kala xiriiri doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala idinkana wakiil idinka ah si guudna waxaad wakiil ka tihiin beelihii gobolkan ka soo jeeda jazaakum allahu khayran xubnahaas eh, ku dhawaaqidooda kadib waxaan rabaa insha allahu tacaala si guud nuqabada guud inaan dardaaran siiyo dardaarankayga koowaad waxaa weeye ilaahay cabsidiis subxaana wa tacaala waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay inaan ka baqno fi siri wacalaaniya markaan keligeennahay iyo markaan dad dhex joogno intaba inaan ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanno camalka aan mas-uulka ka nahay ee aan hayno inaan ilaahay uga baqno subxaana wa tacaala qof walbana uu ku talagala mas-uuliyadda maanta saaran berita in laga weydiin doono waxaan kaloo insha allahu tacaala idiin dardaarmayaa ummadda inaad ku midaysaan taxta kalimati laa ilaaha ila allah waa kelmaddii ilaahay subxaana wa tacaala ummadahoo dhan markuu rususha u soo diraaye rususha waxa lala soo diraayo waxay ahayd inay ilaahay keliya waxidaan ummadu laa ilaaha ila allah wey kelmaddaa marka in ummadda lagu mideeyo qabaa'ilada lagu mideeyo lagu walaaleeyo sidoo kale waxaan boorinayaa oo idiin dardaarmayaa inaad kaalintiina ka qaadataan ummadda inaad ugu yeertaan cadowga saa'ilka ee weerarka ah ee ummadeenna iyo dalkeenna duulaanka ku ah si aan isaga difaaci lahayn jihaadkan aan u garab istaagi lahayn biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaad hoggaan ugu noqotaan odayaal u noqotaan yaan idiin dardaarmayaa waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku daro ee shareecada islaamka ku dhaqankeeda meelmarinteeda inaan odayaal u noqono ka shaqeyno ilaahay idinkii ee dacwadii yaa ugu horreyso dadkii in dacwada loogu yeero dacwo la gaarsiiya ilaahay kitaabkiisa iyo dacwadii nebi maxamed la gaarsiiya ee macruufka in ummadda la fara munkarka laga reeba shareecada ilaahay dhaqangelinteedaoo kaamila inaan ummadda hoggaan ugu noqono yaan insha allahu tacaala naftayda iyo tiinaba u dardaarmayaa waxaan rabaa si gooni ah alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar inaad odayaal u noqotaan insha allahu tacaala macruufka in la fara munkarkana la reeba odayaal inaad u noqotaan oo u istaagtaan munkarka aad zuulisaan wixii afkiina iyo gacantiina aad ku zuuli weydaanno ilaahay subxaana wa tacaala maanta wuxuu idin siiyey maamul ciidan iyo awood dhisan oo garab idinkugu ay hiili hoob idinla garab taagan munkarka in la zuuliyo macruufkana la fara taa iyadana waxaan rabnaa insha allahu tacaala oday walba isagoo ka bilaabay naftiisa iyo ehelkiisa iyo beeshiisa inuu ummadda dhexdeeda ka shaqeeyo macruufka su u fari lahaa xumaantan u reebi lahaa waxaan insha allahu tacaala dardaarmayaa musaalaxada qabaa'ilka dhexdiisa ah iyo cilaajinta mushkilaadka dhexdooda yaal beelaha waxyaalaha isku haystaan ee dhexdooda yaalla ama dad ha noqota ama dhiig ha noqota ama dhul ha noqota cilaajinteeda iyo daweynteeda inaad u kacdaan oo insha allahu tacaala aad ka shaqaysaan idinkoo maamulkiina kaashanayo dadka dhexdoodana wanaag laga shaqeey waana wax fiican oo wanaagsan oo khayra waxaan rabnaa inaan zuulino oo la baabi'iyo wixii isticmaalku dhexdeen uu kaga tegay gumaysi uu kaga tegay oo lalahaa ree hebel halkaasay ku egyihiin ree hebel halkaasay ku egyihiin ree hebel halkaasaa soodina ree hebel halkaasay ka bilowdaan innagu waxaan nahay muslimiin almuslim aqulmuslim inama almu'minuuna ikhwatun soo mahan dhulkan ayaa iska leh in alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaa caqiidadeenna marka inay taa noqoto dhulkan inuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee wax uu ingiriis iyo talyaani ay inooga tageenno ummadeenna yaanan dhaxal oga dhigin intii hore ee iska soo dhaxashay ilaahay ha u dambi dhaafo subxaana wa tacaala laakiin hadda maadaama la joogo zaman shareecada ilaahay hogaaminayso dadka waa inaan ku tarbiyeyna jiilka soo koraya dhulka inuu ilaahay leeyahay ciduu doona inu dhaxal siinaya muslimiintuna maanta ay degan yihin waxaan rabnaa ummadda in loo sheego inay mushtari ku tahay oo wada leeyihiin saddex arrimood waa dhulka biyaha iyo daaqa waana siduu nebiga caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay annaasu shurakaahum fii halaatha saddex shay dadku waxay ku yihiin shurakay ku yihin waa wada leeyihin waa dadka muslimiinta waa biyaha iyo dabka iyo daaqa annaga marka caadifadii ahaan jirtay ree hebela dhulkan iska leh neef ree hebela meeshaan ma daaqi kara alxamdulilah in badanoo kamid a ilahi subxana wa tacala hoos inooga dhigay waynaga baxday inta yare baqiyaadka nagu dhimanna waxaan rabnaa dadkeen inaan ka saarno idinkana aad hormuud u noqotaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala si guud waxaan la ogolayn wax la yidhaahdo sharmooyin dhula la xirta oo qof intuu dhul iska oota uu yidhaahdo intaan aniga iskaleh beertiisa iyo toban beerood oo kale ku oodan inuu yidhahdo dhulkaan aniga iskale cidna ma soo degi karta waxaa la rabaa marka wilaayaadka dhexdiisa odayaasha iyo maamulkaba inay fududeeyaan waxyaalaha ummadda danta u ah sida biyaha ceelal in la qodo oo dadkii biyo loo helo meeshii oomana ah inaan ka samayno biyo si mataqaana ummadda ay ugu noolaato iyadoo loo marayo maamulka meeshaa ka jira iyadoo loo marayo si aan dadkeenna uga saarno oonka iyo haraadka iyo biyo la-aanta jirta waxaa ka mid ah caafimaadka inaan ka shaqayno in isbitaallo ummaddii loo sameeyo idinkuna kaalintiina aad ka qaadataan tacliinta ka mid ah waxbarashada waxbarasho waxaa socota maktab dhamaa loo dhisay maktabu dacwaa jira maktabu tarbiya wa tacliinaa jirta in lala shaqeeya oo tacliinta ummadeen aan kor u qaadna ummaduhu waxay ku kala hormareen waa tacliinta innagana dadkeen haddaan waxbarna waxaan uga baahna caalamkaba yaraatee ma jirta ilahi yaan u baahna subxaana wa tacaala tacliinta marka saan u kobcin laheen aan ka shaqayno biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha gobolkeennan saaad ogtihiin waa gobol beeraha saalix oo ku haboon xilligii dowladdii hore ay jirtana dhulka ugu beeraha badnaa wey zarac ugu badan uu ka soo bixi jiray beerihii marka inaan annagu noolayna fursadna maanta waan u haysanaa beerahaas aan ku noolayn lahayn maktabna hadda waa loo sameeyey wilaayada si guud marka waxaan rabnaa wax soo saarkii beeraha in la nooleeyo laga shaqeeya webigan weynee jubbaanna dhex mara intaasoo kilomitiriyo gobol ku dhex safraa degmooyinka gobolka degmo uusan maraynin ma jirta soomaan salagluu soo maraa saakow maraa bu-aaluu maraa jilibuu sii maraa gobolkao dhan uu dhex maraa marka afarta degmoba waa inay ka faa'iidaysato dhulbeereedka iyada dadkeenna aan ka saarno abaarahan iyo culayskaa maalin walba dhacaya iyo iyo cunto la-aantan inaan ummaddeenna ka saarno biidni illahi tabaaraka wa tacaala hagaajinta jidadkaa ka mid ah waddooyinka in la hagaajiya magaalooyinka isku xira oo waxyaalaha loo baahan yahay inaan annagu u istaagna oo aan ka shaqayno biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan la dagaalanna munkarka waayahan dambe nagu soo neefsanaya oo magaalooyinka cadowga ee deriska nala ah nooga imaanaya sida mukhaadaraadka jaadka iyo sigaarka iyo kiniinkan daroogada ahee taraamudoolka la yidhaahdo iyo waxyaalaha lamidka ee aflaamada xunxun iyo kuwa kale filmaanta ee musalsalka ee maalayacnigee dadka akhlaaqdooda iyo diintoodaba ka luminaya inaan la dagaalanno oo bulshadeenna aan ka ilaalinno yaan insha allahu tacaala idiin dardaarmaya idinkuna inaad u istaagtaan way howsha iyada ood nagala shaqaysaan yaan idinka rabnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa dhallinyarada beelahan ka dhalatay ee murtadiinta ku jira in laga soo badbaadiya naarta laga soo badbaadiya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran ilaayin eelkeen inaan naarta ka badbaadin oo waajib ina saaran dhabba naareeday hayaan jidka ay maanta ku taagan yihiin meesha uu ku dhammaanayo waa jahannama ciyaadan bilah haddaysan ka towbad keenin waxaa la rabaa qof walba qofkiisa inuu la hadlo oo tashkiiliyo oo ugu yeedho islaamnimadan iyo nabadgelyadan iyo khayrkan iyo wanaaggan inuu ugu yeedho annagana waxay noo noqonaysaa ajir yaan ilahay agti kaga helaynaa iyagana badbaaday u noqonaysaa taa iyadana insha allahu tacaala inaan u istaagno waxaana loo marayaa dariiqadii istitaabadaheed inuu towbad keeno yaa loo marayaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa si guud ummadda maadaama hoggaankoodii aad tihiin ummadda inaad towjiih caama mar walba aad la istaagtaan masaajidda inaad kala hadashaan shirar kala hadashaan aroosyadii meelaha laisugu imaanaya kala hadashaan meelaha qabaa'ilku ay ku shirayaan isugu imaanayaan ceelasha biyahee reemihigu isugu imaanayaan qof walba oo idinka idinka mid a waxaa laga rabaa ummadda inuu tawjiih u sameeyo idaacad inaad ka faa'iidaysataanoo qofku idaacadda uu taga ummadda uu u sheega wixii markaa ku jiray ee wanaag ahaa iclaanka inuu ka sii daaya la rabaa meel walba marka munaasab ku ah waxaan rabnaa ummadda inaad ka towjiihisaanoo khayrkan aad oogu yeertaan xumaantan aad ka reebtaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala innaga maanta waxaa la rabaa inaan ummaddii saxno wad- waddada ilaahay aan oogu yeerno jidkaa toosan iyagoo jidkaa toosan ku taagana aan kaga tagna berito caruurteenna insha allahu tacaala dhaxal aan ooga dhigna kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga wajazaakum allahu khayran washakar allahu xusna istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sidoo kale waxaa goobta kelimad ka soo jeediyey manaaq biyow axmed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله يا مهدس كله الله سونا يا مسلمين نانا سو غارسي حلي ما أنت aan lagu dhaqmayo shareecada ilaahay saan u mahadinaa nicam bilow iyo dhammaad aan lahayn ilaahayga nasiiyaan ku mahadinaynaa in tucduu nicmatullaahi laa tuxsuhaa nicamkaas aan la soo koobi karin ilaahgaas ayaan u mahadinaynaa bacda mahad alle waxaan u mahadinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo u sarreeya amiirkeena abu ubayda xafidahullah waxaan u mahadinay haddana luqubada ee walaayada jubbada dhexe ee iyadana soo ajiibtay markii loo yeeray dowladan socotay maalmaha iyo kulummada una dhabaad adeegtay wakhti idin ku bixisay u sabirtay iyagana waxaan leeyahay maalin aad maanta ka baahi badantihiin ilaahay idinku bedelo waxaa jirto dowlad casharo lagu qaadanaya iyo kulanno barbar socday muddadaas maalmaha ah xaqiiqdii waxyaabo badan oon la soo koobi karin yaan ka faidnay ilaah ayaa ku mahadsan intan waa culummo waxa markas dadka loo yeero oo dowlada loogu wax loogu sheego faraska markuu ordayo waxa usha loogu dhuftaa ha dheereeyo waxa maanta naloo sheegay oon u taagannahay oo dowlada aan u ta- jirno ma aha dastuur inaan ku dhaqanno inaan kitaabka ilaah sidii kor loogu qaadi lahay ummadda naga dambaysta aan ugu dhaqi lahayn ayay horta dowlada ku saabsanayd waana la qaadanay insha allahu waana ku dhaqmi doonaa horen waa u dhaqmaynay haddana waa ku dhaqmaynaa bulshada naga dambaysana waa gaarsiinayna dowlada socotay maalmaha ee kulumadaas marbasocday waxaa ka soo baxay bayaan ee bayaanka ka hor waxaa lagu dhisay maamul ee walaayada gobolka nuqubada walaayada gobolka ka kooban iyo haddana ee gudoomiye iyo xokeyn iyo afayeen ayaa lagu dhisay oo isku raaceen nuqubada gobolka lama qasbin ee nidaam dastuurna ma ahayn waxay ku doorteenna waa ilaahay dartiis inay kitaabkaas ku hogaamiyaan nuqubada iyo bulshada ka dambaysa ayaan loo doortay haddaan ay gudoomiyihii waxaan ballan qaadanaynaa insha allahu in aan la shaqayn doono anoo ku hadlaya magaca nuqubada walaayada jubbada dhexe walaayada aan garab taagannahay naf iyo maalba aan la garab taagannahay meel kasta oo inala gashan aan la gelino wixii aan macaasi ahayn aan ku taageerino ummaddii muslimiinta naga dambaysayna aan diinta gaarsiinayno kuna dhaqayno shariicada islaamka marka waxaan leeyahay walaayadeena soo dhowo waali jisaakum allahu khayran wajisaa si aad noogu yeertay aan kugu imaan annana kusoo qaabilnay ee maalmaha aad nala joogtay ilaahgii dowlada nicmada iyo nabadda noogu dhameeyey jawi degan oo nabad ah annagoon cidina ka cabsanayn allin abuurtay mooyaane aan dowlada galnay haddana waa noogu dhamaatay jawi nabad ah ayaa noogu dhamaatay waaligeenna waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay waxaan leeyahay walaayada waxaan rabaa waxaan ka codsanaynaa nabadoonada naga dambeeya hadduu ahaa nabadoonkii jifada iyo nimankii oo hoos joogay ee gacmada ahay waxaan rabnaa in dowlad loo qabto oo wax loo sheego laftoodu ummaddu waa waxay ka mid dadka la gaarsiin lahay marka taasna codsi ee naga tahay waali waxaan kaa rabnaa codsigaas insha allahu inaad naga qaad waad naga qaadan doontaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa manaaq biyow axmed oo loo doortay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe markaana waa kelimad uu goobta ka soo jeediyey suldaan cabdiraxmaan cali afhayeenka ah odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe anigoo ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi ee afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe ee intaas kadib ee kadib dooro socotay muddo maalmo ah ayna barbar socotay kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada ayaa odayaasha dhaqanka ee wilaayada soo saareen bayaan ka kooban qodobada soo socda namber one in ay ku midaysan yihiin qabsashada xariga allah namber laba in la adkeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka namber saddex in la iska kaashado faridda macruufka iyo suulinta munkaraadka namber afar in ay siiyaan wala dhammaystiran guud ahaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta namber shan in ay baraa'a dhammaystiran ka qaataan xukuumadda riddada iyo maamul goboleedyada kabaqaadka u ah cadowga allah namber lix in ay baraa'a ka qaataan qaataan afraad ka tirsan qabaa'isha ay hoggaanka u yihiin kuna jira sufuufta murtadiinta namber toddobo in la ilaaliyo kaymaha ku yaala wilaayada lagana hortago jarista dhirta namber siddeed in la dhiirageliyo tacbashada beeraha iyo soo saaridda dalagyada muhiimka u ah bulshada muslimiinta namber sagaal in lala garab istaago mujaahidiinta taageero hiil iyo hooba lambar toban in la garab istaago guud ahaan muslimiinta lagu dhibaataynayo caalamka gaar ahaan walaalaheenna reer falastiin yahuudda gumaadka adag ku haysa namber koob iyo toban in loo diyaargaroobo marxaladda cusub ee jihaadka bariga afrika wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa u ah suldaan cabdiraxmaan cali iminkana waa suldaan shucayb yunis sheekh ibraahim xogayaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe أولا waxaan u mahad celinaynaa walaayadan islaamiga ee jubbada dhexe waaligeena sheekh cali darwiish waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo miisaankaagana allah ha kuu saaro maalin maanta aad ka ba- baahi badan tahay een wanaaggan iyo kheyrkan een odayaasha dhaqankana waxaan leeyahay insha allahu tacaala dhabar adeegeeni iyo wanaaggii iyo kheyrkiina noo sheega waa aragnaaha kolley aan ku bedelino ajir xisaabsi insha allahu tacaala een dowladii aan qaadanina wax badan ayaan ka faa'iidnay alwalaa walbaraa ayaa nagala hadlay oo jawaani badan taabanaayo alxamdulilah waxaan ka faa'iidnayna waa isla ognahay waxaa noo xigayna waa shacuur bilmas-uuliya in la dareemo ummaddaas ahlu tawxiidka ah ee hoggaanka loo yahay iyo si loo dhaqi lahaa meelo badan ayay taabatay rasuulkeen sal lla ly slm dhaqankiisii iyo mucaamaladiisii iyo howlihiis wixii o dhan oo nooga warramay allaha barakeeyey culummadii waxaa kaloo noo sheegay dowru nuqabaa fii tatbiiqi shariica wa rafdi qawaaniin alwadciya in dowrkeena aan qaadanno haddaan nahay odayaasha dhaqanka kana hortagno oona diidno qawaaniinta wadciga ah kuwada mustawridka ah iyo kuwa masnuuca daakhiliga ahba inaan diidno oo aan dhahno abayna waxaa noo xigay muxaadaro xaakimiye ah ka hadlaysa xukunka allah in alxukmu ilaa lilaah ayado badan ayaa lagu soo qaatay wax badan ayaan ka faa'iidnay waana isla ognahay alxamdulilah waxaa xigtay muxaadaro muxaadaradas waa ahwaalu yowm alqiyaama ay ka hadlaysay alxamdulilah wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan ka sii faa'iidnayba suuratulfaatixa oo umul qur'aan ah in qof walba laga saxo uu akhriyo lana fahansiiye waxyaabaha yaroo ka jaban haddii wada dhammaystirana loo hambaliyo allah khayr allah ku siiyo waa faa'iido weli aana la arag waxaa loo dhafray ee maskaxda loo tuujiyey waxay ahayd intaas in ummadda la gaarsiiyo annan waana la soo gaarsiiyey annan waxaan gaarsiin doonaa ummaddaas muslimiinta ah ee hoggaanka aan u nahay insha allahu tacaala maamulkeennana waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacala ha inoo barakeeyo dalkayga iyo deegaankeena allah ha noo barakeeyo cadowga ilaahay subxaana wa tacala ha inaga qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muddada kulanku u socday waxaa goobta ka hadlay ugaas maxmed cali iyo ugaas ibraahim haafow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe mayan mahadnagaane allihina abuurday oo una addoomana oona khalqiyey oo ninka nicmooy islaamnimo nicmatu lislaam waliimaan nicmatu risqi nicmatu labni allahaas ayaan u mahadnagaan may inis dardaaramaane allaha obsiidis iyo jihaadka geedka kujar bariga afrika inuuna qiibtaana ku qaadana intaas ayaan is dardaarmaan waanu ku qaado doonno waanu ku qaadanay culummadu sharafta badan oo ku saarasa dadka jahliga ummadda haddii diintiyeena nayn tilmaamna oo jahliga lanku saarna ma difaca korta diinta culummadaas sharafta badan oo dadka jahliga ku saarasa oo walbaraasa waa mujaahidiinta meelanka sharaf badan may kare sharaflaha dadka muslimiinta eh hantida laka dagaalamow ama laka nooladow waddanka laka difaacu biyohay waa dad qiimo badanu dad una tirsadaanu nafta taana hawxa ku qaadano kumid ana may kale sharaf muduna ragga mujaahidiinta eh safka hore fadhi cadowga hore fadhi ama haan ishahaadada galow oo baawurta qaadadaw xarooyinka gubahay ilaahayow macnaha kisiin ku dhaacumi dhaacumin baani ilaahayow siiskiisiin shahidiina jannatulfirdowsa ku waraabe n kan afaraad mayow kii muslimiinta ando'ay gaaladana habaari ilaahow muslimiinta guulaylanka leh gaaladan waddanka roogdana dulay leh kan afaraadkaasu weli kale ka jara n wal un isku qabado hayno mujaahidiintii la socdo reeg sharaf badan dabadiyo roogo dulmi kale wadaano ama sikal aho ama gaalaha dirsatiyu yoon ilaahay gacanha geliy wal dhammaay waa mad hadda markan meelnabade ama ku roogdan biidn illaahi tacaala ilaahay kama hadsana saliin sheegayu rag mas-uulinga waana sharaf badan ya hortay ku hadli nicmooyinka un hadda gabna allaha anka shukriyaan ciribta dambeen ilaahay ba sheegay muslimiinta isku leh may arago hayna geeka in gaala guuro hayta guurti gaala waddankii soomaaliya bariga afrika gaalo ku baho hayd gaalo geeduu muslimiinta hika faraxeen ulubti oo hegile allahu akbar allahu akbar muslimiinta hika faraxeen ulubti oo hegiliyeen gaalo bati ilaahay cadowshay bahi raayada islaamka yalle ka taaga doona meel kasta cadow degan oo waddankii soomaali ah waana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maxad iska leh maxad aan ballaaran bilow i dhammaadba aan lahayn allahaasaa maxad iska leh allahaasoo nicmooyin fara badan aan la soo koobi karin nagu manaystay oo dad annaga naga mid ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo bani aadama adduunka korkiisa nala joogo nicmadaas aysan haysinin nicmada ilaahay na siiyey inaan ku shukriyna walaalayaal waa nalooga baahan yahay ilaahay asaa nala hadlayo leh la in shakartum la asiidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid iskabacdi maanta halkan waxaa lagu soo gebagabeeyey oon joognaa khitaamkeeda dooro socotay maalama doorahaasoy dooradaasoy barbar socdeen kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey noqobada walaayada jubbada dhexe iyo walaayada inteedaba alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dooradaasoo lagu magacaabay dowratu nuqabaa iwal curafaa faa'iidooyin badan baa lagu gaaray ilaahay baa ku mahadsan dooradaas waxyaabaha kale lagu qaatay waxaa ka mid ah alshucuuru bilmas-uuliya waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa oy tahay micnaheeda walmawaalaatu fillaah walmucaadaatu fillaah wixii lagu qaatay wax hadda la soo koobi kara maaha ilaahay baa ku mahadsan ka bacdina walaalihii dadaalkan noo sameeyey barnaamijkan noo soo qabanqaabiyey baa ku mahadsan kana qabac ahaan waxaa nalaga rabaa dardaarankii nala siiyey horeyna ilaahay noo siiyey bacdallaahina hadda walaayadeenna ayna siisay inaan dhagangelinno waxyaabihii meesha aan ka qaadannay bulshadii naga naga dambaysa inaan gaarsiino sida waaligeena khayr allaha si uu noo sheegay masaajidada aan oga sheegno kulamaha kale meelaha kale la fadhiisana aan oga sheegno meelaha xilooyinka ee dadka ay ku kulmaan aan oga sheegno suugaga aan oga sheegno ittaqullaah xaydumaa kuntum in sha allaahu raxmaan intaasaan dhihi lahaa ilaahay ha nagu canfaco هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markanna waa xubinta habeen weliba oo jimcahaad ku dhagaysataan barnaamijka dhuuxa taas oo lagu soo ururiyo howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan si dhammaanaya ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin aalama xubintan waxaa noo soo jeediya waryaheena muxsin waad mahadsan tahay maxamed daahir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan toddobaad walba gunaanadkiisa ku faaqinno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay toddobaadkaasi gudihiisa geyiga soomaalida iyo caalamka xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka ee toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigi doonnaa dhacdooyinkii dhacay maalintii jimcaha taariikhdan ay ku asteysneed kow iyo labaatanka bisha juun ilaa laga soo gaaro maanta oo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha juun ee sannadda labada kun labaatan iyo afarta maalintii jimcaha xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidan ka tirsan maamul goboleedka jubbaland ay ku lahaayeen duleedka deegaanka dhoobley ee wilaayada jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta kamiin u dhigeen ciidan ka tirsan kuwa jubbaland oo ku socdaalayay inta u dhexayso deegaanada kaamboni iyo meeri waxaana jiro khasaare la gaarsiiyey ciidamadii loo dhigay kamiinkaas maalintii jimcaha gobolka shabeellaha dhexe inta u dhexeyso galooley iyo balcad waxay mujaahidiintu laba qarax kula beegsadeen ciidamo burundees ah oo lugeynayay inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo afrikaanta burundi ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen maalintii sabtida ee toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal ka fuliyey gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii sabtida weerar ku qaaday ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka deegaanka masagawaay waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoona sidoo kale lagu soo qaniimaystay laba qori weerarkan ayaa sidoo kale lagu dhaawacay afar askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee ku sugnaa masagawaay maalintii axadda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle ka fuliyey gobolada baay iyo shabeellaha dhexe aynu ku horreyno gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay axadda soo galaysay ee toddobaadkan dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka itoobiyaanka ah ee degmada diinsoor ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay axadda soo galaysay sidoo kale dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeye ee burundi ee deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii isniinta ee toddobaadkan howlgalle ka fuliyey gobolada shabeellada dhexe iyo baay aynu ku horreyno gobolka shabeellada dhexe qarax ayay mujaahidiinta galabtii isniinta ka fuliyeen deegaanka galooley ee shabeellada dhexe waxaana lala egtay qaraxani askar ka tirsan dowladda federaalk oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay isniinta soo galaysay dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka xabashida itoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale maalintii isniinta waxaa la diiwaangeliyey dhacdo ka dhacday wilaayaadka islaamiga ah taasoo ahayd munaasabad beesha sade ee soo qaban qaabisay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu wareejinaysay boqol qori oo a k ah iyo booshaskooda haatan aynu imaanno maalintii talaadada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii talaadada ee toddobaadkani waxa ay howlgallo ka fuliyeen gobolada baay laamu iyo mandheera aynu ku horreyno gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii talaadada weerar culus ku qaaday xerada ciidanka xabashida itoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor dagaalkan ay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada ciidanka itoobiyaanka ah ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor waxa ay ku dileen saddex askari oo itoobiyaan ah gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka saliibiyiinta ah ee kenya ee magaalada ishaagaani ee gobolka laamu weerarkan ay ciidamada mujaahidiinta maalintii talaadada ku qaadeen magaalada ishaagaani waxa ay ku dileen laba askari oo saliibiyiinta kenya ah waxa ayna ku dhaawaceen tiro kale oo intaasi ka badan gobolka mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii talaadada waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka saliibiyiinta ah ee kenya ee deegaanka ceel raamo ee hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya dagaalka intii uu socday waxaa dab xoogan qabsaday xerada waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo soo gaaray ciidamadii kenyaatiga ahaa ee weerarkaasi lala beegsaday weerarka maalintii talaadada ka dhacay gobolka laamu gaar ahaan magaalada ishaagaani waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen laba askari oo kenyaati ah waxa ayna sidoo kale ku dhaawaceen afar askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda kenya haatanaynu u imaano maalintii arbacada iyo howlgalladii ay martigelisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii arbacada waxa ay howlgallo ka fuliyeen gobolada baay iyo galgaduud ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aynu ku horreyno gobolka galgaduud ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii arbacada weerar kamiin ah u dhigay ciidan ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka magaalada ceeldheer waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray bilish axmed carab maalintii arbacada iyo gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada xabashida itoobiya ee deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo dhimashada waa hal askari oo ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray antena dhaawacana waa laba askari oo kale haatan aynu u imaanno howlgalladii dhacay maalintii khamiista ee toddobaadkan gobolka shabeellaha dhexe howlgal qorsheysan oo ay ciidamada mujaahidiinta maanta ka fuliyeen gudaha degmada balcad waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalk ah waxayna ka furteen qorigii iyo booshkii uu ku hubaysnaa maxamed daahir haatan aynu eegno dhacdooyinkii toddobaadkan gudihiisa ka dhacay caalamka maalintii arbacada waxaa khadka telefoonka markii ugu horreysay ku wada hadlay wasiirada dagaalka ee dowladda ruushka iyo dowladda maraykanka oo xurguf siyaasadeed ee ka dhexeysay sannadihii tegey lowid oston oo ah wasiirka dagaalka ee maraykanka ayaa khadka telefoonka kula hadlay ninka lagu magacaaba andrey bilasof oo asagana ah wasiirka dowladda ruushka waana markii ugu horreysay oo labada wasiir ay khadka telefoonka ku wada hadlaan wasaaradda dagaalka ee ruushka ayaa sheegtay in codsiga ku wada hadalka telefoonka uu ka yimid dhinaca maraykanka sidoo kale wasaaradda ayaa waxa ay tilmaamtay in labada wasiir ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu horreyso dagaalka ka soconaya dalka ukraine xukuumadda moscow ee uu hogaamiye putin ayaa maraykanka ku eedeyso in markan uu sii ballaariyey galaankalkiisa ku aadan dagaalka ukraine ciidamada ukrainena uu siinayo gantaallo iyo hub casri ah sidoo kale aqalka kremlanka ee looga arrimiya ruushka ayaa ku goodiyey toddobaadkan dhexdiisa in dhinacyada ay ishayaan maraykanka uu isagana hub siin doono si ay ugu beegsadaan masaalixda dalka maraykanka waa haddii uu maraykanka joojin taakuladiisa hubeed ee uu siinayay ukraine sidoo kale toddobaadkan dhexdiisa dhacdooyinka la diiwaangeliyey islamarkaana saameynta yeeshay waxaa ka mid ah dibadbaxyo si xiriir ah maalmihii lasoo dhaafay ooga soconaya dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi kuwaasi oo ay dhigayeen dadka kenyaatiga ah ee ku dhaqan magaalada dibadbaxyadan oo weli soconaya ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale in ka badan boqol iyo lixdan bukaan ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyadani sidoo kale tiro aad u tiro badan ayaa ku dhimatay dibadbaxyadan ayaa imaaday kadib markii uu william ruuto lacaga fara badan ku aaday dalka maraykanka shacabka kenyaatiga ahna arrintaasi ayay ka gadoodeen walow dibadbaxyadani ay soo degdegeen markii ay dowladda kenya ku dhawaaqday canshuuro hor leh oo zaa'id ah oo lagu soo rogay dadka iyo ganacsiyadooda maxamed daahir toddobaadkani intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka oo ay dhegaystayaasheenna ku maqleen dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay gudaha dalka soomaaliya iyo caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa raashin qaybin ka samaysay degmada jamaameh ee wilaayadaasi raashin qaybintan waxaa ka faa'iidaystay lix boqol oo qoys kuwaas oo ku dhaqan gudaha degmada jamaame iyo nawaaxigeeda raashinka ayaa waxa uu ka koobnaa bur bariis sonkor saliid iyo markaneeco ama shandaruo qof weliba sida uu u yaqaano dadka ayaa goobta ka hadlay oo ka warbixiya raashinka la siiyey waxaan joogaa de- een, magaalada jaman baan joogaa jaman maanta waxaa ka jira farxad weyn dadka wax la siiyaan ka mid ah aniga waxaan ka mid ah een, saliidda burka bariiska waxyaalo badanaa ka mid ah meeshaan oo yaalaan farxaddeeda weligeyga ma arkan aad baan ugu faraxsanahay jasaakum laahu khayran way ku mahadsan yihiin dadka islaamka meel kastoo joogaan waan ku mahad celinayaa ilaah oo mahad iskale horta khayr allah siiyo cadowga ilaahay ha ka qabto waan u duceynayaa farxad weyn amniga waan ku qaadanay kalsooni aan ku qaadanay weligeyga tan oo kale jamaam weligeed kama dhacno kala damayntaan u jeedaa iyo amniga iyo nidaamka ciidanka habka dadka loo kala maamulayo waagii hore raashiin waxaan arki jirin laga kala rooray la kala boobay qof lagu dilay boob iyo dhac ummadda waxba ma heli jirin masaakiinta waa la kala carari jiray hadda waxaas ma jiraan maasha allah maasha allah islaamka guul allah siiyo.
magacayga cali yuusuf sita cali waxaan joogaa degmada jamaame degmada jamaame waxaa ka jira maanta raashin qaybin raashinka bariis sokor bur sandarbo iyo sadaxal saliid walaayada waxaa ugu ducaynaynaa cadowga ilaa ka qabto mujaahidiinta gacmahood kor alla u sareeyo ismaaciil cabdi cabdulaahi dheere maanta waxaa halkan ka jira farxad aad iyo aad u weyn raashin baa noola qaybiyey walaayada islaamka khayr la siiyo saddex shiyo haaf haaf bariis haaf sakor haaf bur hal shandarwa hal saliida aad iyo aad baan u farxsanaa maanta walaayada khayr la siiyo nidaam aad iyo aad u fiican way maanta maasha allah aad u fiican nidaamka walaayadana khayr la siiyo gaalada allah naga jebiyo nuur cali sii nuur Ah, farxad iyo damaashaad raashin baan luna baanun siin bariis bur sokor shandaru saliid aanun siin maash xarakatu shaacul mujaahidiin xaaji cabdi maxamed cabdi nimcaa ka jirta nimco alla koobi karin ilaaha mahad ku leh saliid bariis sokor bur shandarwad intaasaa alla sii waxay sii walaayada islaamiga waa mid mahad leh gaalada allaha jebiyey farxaddii mid alla koobi karin nidaamka wax loo qaybiye kow qoradaa jirta boog ka damba feelaa soo gasha waxaa lagu sii lambar lambar haddii lagu sii adan waa lagu feeliye waa lagu soo wada alaabtaada faraha lagaa saaray si nidaam leh si nidaam lahan u qaadee taroo kalaan lama ark magacayga maxamed abkow alxamdulilah farxad iyo wax dhiibid aa ka socota waxaa la dhiibay bur iyo sonkor iyo saliid iyo bariis intaasaa la isiiyey allah isii ka soko jee waxaa isiiyeen islaamka alxamdulilah ilaahay intuu isii waa qabaa ilaahay jannada ha ka waraabiyo islaamkana kor allah ha ka dhigo gaaladana allah aniga waa aadan cabdulaahi maxamed halkan waxaa ka socdaa macnaha in raashin baa laga dhiibaya walaayada ayay dhiibayso bariis bur sokor saliid shandarwad intaasaa la isiiyey waxaa isiiyey walaayada gobolka jubbada hoose ee maaragtay ee jamaama alxamdulilah ilaahay kor ha ka dhigo islaamka kor allah ha ka dhigo si xaraka leh oon dhib lahayn oon buuq lahayn oon dagaal lahayn ayaa loo qaybinayaa maxamed cali waxaan qaadanay bur waxaan qaadanay bariis waxaan qaadanay saliid waxaan qaadanay sokor walaalaha muslimiinta kor allah ka dhigo walaalaha dhis- aa, gaaladana allaha jibiyo aa, gaaladana allaha jibiyo axmed maxamed xasan jamaame Waxa- waxaan wadaaya jubbada hoose waxaan isaysay raashin bur bariis sokor saliid aad iyo aad iyo aad iyo aad lama heli karo farxad aad iyo aad u fiican waayo waxaan ugu bishaaraynaynaa guul gaalana in iska qabta ilaahay aan ugu bishaaraynaynaa يوسف محمود حاجي ماذا جماعة ما شاء الله راعي عاونات وراشين لغيبنا هاف سكر هاف بر هاف بريد يوشن دربو دعالة سيدي waa maxamuud maxamed ciid waa raashin qaybana ka jirta waxaan qaadanay buriis iyo bur iyo sokor iyo sandarwad iyo saddexle saliid waxaan is walaayadiisu jubbada hoose si fiican aad aan ugu faraxsanahay aad iyo aad boqol boqol aad iyo aad loo- aad u fiican yahay abu khaalid waxaan joogaa degmada jamaama waxaa ka socdaa raashin baa la qaybinaya alxamdulilah haddana raashinkii aan ku fadhiyaa bariis iyo sokor iyo saliid iyo shandarbaa nala siiyey alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan walaalaha mujaahidiintana siiyeen alxamdulilah ilaahay waxaan ka rajaynayaa gacantooda tii kore ilaahay inaa gaalada ka guulsiiyey biidni illahi tabaaraka watacaala aad iyo aadaan ugu faraxsannaha alxamdulilah aad iyo aadaan ugu faraxsannaha shucuurtaana mid la soo koobi kara maaha maanta alxamdulilah alxamdulilah kheyr badan aanu rajaynaynaa waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu bedelo macnaha ilaahay subxaana janna ugu bedelo ilaahay subxaana watacaala cadowga uu ka qabto si nidoo jacsan uu ilaahay u yeela ilaahay aga rajaynaa biidni illahi tabaaraka watacaala saasaa ilaahay aan uga rajaynaa u ducaynaynaa saalax xasan mugolo ku magacdhee saalaxudiin degmada jamaamo maasha allah nicma ka jirta oo ilaahay oo noo bishaareeyey muslimiinta mujaahidiinta oo ilaahay noogu soo dhiibe maanta raashin oo oo shafashantan qaadan hayna mu- mu'miniinta mujaahidiintana siiyeen ilaahay ko- gacantooda ti koraysa ilaahay ka dhigo bariis buur sokor shandaruw saliid maasha allah boqol boqol waay gaalada ilaahay jabi mujaahidiinta mujaahidiinta sufuufka taa ilaahay guuleey ama amiirkaan aw cubeeda ilaahay gacantaa ti koraysa ah ka dhigo anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame halkan maanta waxaan ugu siiyey raashiin si wanaagsan loo bixiyey arday ahaan leed kala dambeyn iyo nidaam kaar si sharciga islaamka u qabo rag iyo dumarka aan isdhexgelaynin maasha allah walaalaheena waan soo dhowaynaynaa si ay ugu qayb qaateen waayo bulshada aad iyo aad ay ugu baahneed mar walba in la garab qabto walaalaheena way ka fikiraan waxay ugu fikiraan dadka een, sida hooyadooda iyo aabahooda waxay dhaleen mar walba ay ugu istaageen hadday waxbarasho hadday diin ahaan leed hadday cunto waxaa waaye waxyaabaha meelaha wadamanka gaalan- gaalada lagama helo dadka muslimiinta aad bay ugu fikiraan waxaa waaye waxa lagu dhaqmayaan waa sharci islaam dadka waxaan leeyahay meelaha gaalada jooga cuntadooyinka ka sugaaya dool- dowladda iyo kuwa qaramada midoobay kitaabkiin idigoo difaacinaysiin walaalihiinna garbahan idin qabanayaan maasha allah aad baan ugu faraxsanahay waayo waxaa la soo koobi kara maha maanta shucuurteenna say waa naga farxiyeen walaalaheena ilaahay subxana watacaala waxaan ka baryayaa inaan gaalada inuu naga dulqaado caalamkana raa'i tawxiid in laga taago waayo noloshaan camal waayo dad baan haysana maanta alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan guul ilaahay ha idin siiyo gaaladana ilaahay ha naga jabiyo ayaan leeyahay magacayga maryan faq abikar maasha allah walaahi raashiinaa noola qeybiyey degmada jamaame si oo tartiib ee deganaan ee sharaf leh ilaaha ku mahadsan marka kiish bariishkiis sokor kiish bur xabad shandaro sinsiyeer kaneeca kacsan edab kaneeca waa nalaga buufiye sinsiyeer yaa nalagu caawiye alxamdulilaah magaalka maasha allah farxaddeena maasha allah wax lasoo koobi kara maahan ilaahay inuu cadow ka qabto jannat alfirdows uu bishaaree dadkii sadaqaysan ilaahay inuu miisaanka u saaro ilaahay subxaana watacaala inuu maxaa loo abaalkeeda siiyo maanta waxaa ka jira khayr baa ka jira wilaayadana sidax kor allaha ka dhigo bariis iyo bur iyo as- as- saliid aa nala siiye iyo shandarawo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay gacantiisa reeda alla ku dara wax si aada aada hooyo waa soo dhowaynana gacno furan kor alla ka dhigo maanta farxad baa ka jirta raashiina nala qeybiye walaayada degmada jamaama sokor bariis bur shandarbo saliid saa'id farxadayna wax lasoo koobi kara maaha maasha allah guul allah si mujaahidiinta garabkoodaan taagana maasha allah ilaahay garabkooda ha galo waa u ducaynayna alxamdulilah sacdiye axmed maxamed waxaa halkan ka jira raashiin bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo shandarabo maasha allah walaalahayna musla- muslimiintaana siisa maasha allah walaayada madaxooda kor cadowga allah naga qab maasha allah bariis sokor bur iyo saliid iyo shandarabo soo koobi karo maanta maasha allah maasha allah madaxooda kor maasha allah walaayada maasha allah maasha allah cadowga allah ka qab gacantooda kor allah ka dhigo magacay markaa cumaraa lay dhahaa markaa cumar gaab raashin baa lii siiyo guul ilaahay idin siiyo bur bariis sokor sandarbo saliid insha allah kor allah ka dhigo boqolkii boqol shabaab kor allah ka dhigo waxaa uu ducaynaa guul iyo barwaaqo kuwaas allah naga jabiyo khadiij ibraahim cabdi maasha allah raashin aan la siiyey bur bariis sokor sandarow saliid aan haysanaa mujaahidiinta maasha allah allaha barakeeyo meel kastoo joogto walaaliin madahood kor allah ka dhigo farxadee maasha allah maasha allah maanta waa fiicana alxamdulilah bashbash iyo barwaaqaan ku noolnahay maasha guul guul ina cadowga ilaahay ka jebiyo madahood kor allah ka dhigaan rabaa waxaa goobta fagaaraha ee lagu qaybinaya raashinka sidoo kale ka hadlay suldaan macalin maxmed cabdi oo ah suldaanka beesha wardey ee jubbada hoose isagoona bogaadiyey howshan uu maamulka islaamiga u istaagay ee ah raashin qaybinta بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى ما أنت وحان جوغا ماشي لقب بحناي راشينكا راشينكا سوى بحنايسو حركة الشباب المجاهدين قارهان ولاية جب السفلى آه، إن شاء الله تعالى راشينكاس oo aad macnaha dadka allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ee ugu deeqayan dadkooda tabaalaysan awalan marka hore dadka waxaa loo sameeyey diiwaan kadib haddana walaalaha waxay sameeyeen inay bixiyaan boono ay siiyaan qof walba oo lasoo qoray oo miskiin ah oo tabar yar ah in boono la siiyo boonadii kadib ilaahay fadligii haddana waxaa macnaha boonadaas ku soo xarooday dadkii muslimiinta ahaa oo tabarta yaraa oo wal- oo macnaha ayaa ku soo xarooday kadib walaalaha waxay galaan inay raashinka iskor saaraan waxaa ka mid ah bariis waxaa ka mid ah sokor waxaa ka mid ah bur waxaa ka mid ah shandarood waxaa ka mid ah caag saddexle saliid ah ayaa qof walba lagu fariisiiyey waa ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala waa nimco ilaahay uuna siiyey ilaahayna inaan ugu shukrinno maadaama dadka maanta ay cadow iyo alla subxaana wa tacaala ay waxaan jirin ay ku lugoynayaan ama kaar ay ku lugoynayaan waxaa waye dadka muslimiinta ayagaa isu gargaara ayagaa walaalo ah ayagaa kala danqada ayagaa isfahmayo allah subxaana wa tacaala aan u baryaynaa marka eh, muslimiinta khaasatan bariga afra mujaahidiinta ka dagaalamayo waxaan leeyahay sabra ee dulqaata waa haddaad masaakiinta dhab- aad macnaha aad u gargaarteen haddaad cadowgooda ka dhiciseen haddaad diintooda u difaacdeen haddaad xijaabkoodii iyo diintoodii alla subxaana wa tacaala aad dhiiggiinna u hurteen ilaahay fadliga idinkama dayaco ilaahay subxaana wa tacaala idin baryaynaa haddaan nahay salaadiinta jubba sufla in sha allahu tacaala waxaan leeyahay arrintaa meesha ka sii wada jubba suflaan waxaan leeyahay jazaahu allahu khayra aljaza iyo waxaad bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo mar kastana waxaad ku dadaashaan muslimiinta tabarta yar in la garab qabto oo loo dadaalo limaada waxaa weeye ducadaada iyo macnaha waxaa nasrigeennaa ku jiro guusheennaa ku jirto mar kasta oo dadka ducafada aan u gargaarno annagana ilaahay waa noo gargaaraya ilaa macnaha dadka alla subxana wa tacaala noguma gargaarayo ilaa biducafaa'ihim dadkan tabarta yar oo masaakiinta ah markaan annaga u gargaarno oo annaga isu naxariisanno ilaahay waa noo naxariisanaya in sha allahu tacaala waxaan leeyahay walaalaha khaasatan bariga afrika dadaalka labalaaba jihaadkana labalaaba in id- muslimiinta aad u gargaartaan ducafadana si labalaaba jazaakum allahu khayr ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu na sugo kitaabkiisa nagu sugo ilaahayna noo gargaaro cadowgan ilaahay subxana wa tacaala maanta dhabarjabka iyo ihaanada ku socota ilaahay inuu u ziyaadiyo muslimiintana insha allahu tacaala maanta maalintan aan halkaan joogno waxaan ilaahay weydiisanaynaa in ilaahay magaalooyinka iyo meelaha maanta gaalada cadowga naga haysto ilaahay subxana wa tacaala inuu noo furo waxaad dareemaynaa oon dareensiinayaa dadka muslimiinta oo shucuubta ah waxaad dareemaysaan maanta walaalihiin ayagoo dag- dagaal ku jiro suquurta ku jiro cadow la dagaalamayo intaasoo dawlad ay ku soo duushay haddana waxay jecel yihiin inay diintiinnana idin ilaaliyaan naftiinnana idin ilaaliyaan waxay idin dhaamaan idin siiyaan marka bal idinkaa dad muslimiin oo soomaaliya fikira maanta waxa idin gargaara waa iyaga wax cadowga idinka dhici waa iyaga waxa macnaha idin dultaagan oo maanta naftiinna iyo maalkiinna iyo xoolihiinna badbaadiyan waa mujaahidiinta haddana waxay idinkugu daraan waxay heli karaan inay naftooda ka soo qaadaan naftiinna u qaadaan wajazaakum allahu khayr ilaahi subxana wa tacaala marka waxaan weydiisanaynaa walaalahaas mujaahidiinta in loo duceeyo bariga afrika ilaahay inuu noo xoreeyo dhulka cadowga naga haysto ilaahay baan weydiisanaynaa wajazaakum allahu khayr
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkeena dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم